iminkana waxaan idiin tirin doonaa majaajillo yaroo ka dhacday beriga ay taraawiishta jiillay ay ayaa qof dumarigii waxay ku tiri ninkii gabayga qaban jiray xsendhiqle la ohan jiray adhigii waraabaa marshadooda maalin walba wuu soo horuraya markaasuu yidhi oo maxaad u odhan weydey buu yidhi dhurwa adhiga eebaale eebiyo asadkaale oo niman dableeyaale oo nimanku dilibaale oo nimanku daynbaale gaaciyo mataanbaale geeraashihiibaale laba ilma garaabaale cabdulow suldaaraale carab garacyo dheerbaale cumar daba gabooyaale duufay jidhiidh baale inantii caddayd baale cawrala dabay baale suubanaan samrayn baale samawado ka daran baale waryaan gabas laguu qadhine goblamow ka soo joogso markuu majaajiladaa tiriyey oo waraabi kula hadlay xuseen ayaa sayidkii yidhi xuseen oo bal dhegayso waraabihiiba isaguna kuusoo gebiyado anigaa wakiil ka ahay wuxuuna diidan yahay midhkaa uu kusoo daray uu leeyahay dhurwa cadhiga eebaale eebiya astaadkaani eebe waxba lalama yeelan karo buu ka xanaaqay markaa wuxuu yidhi waraabi wuxuu kugu yidhi xuseenow qunxume eraymaan ku leeyahay awal hore haddaad tidhi annaga adyowgale awal hore haddaad tidhi eebaaduun kale iminkana maxau tidhi annaga adyowgale inaad laba aflaysaa maasixi karaysaa ma alloo kalaa tahay mase waadka adag tahay war maadaar daalyaho war sugayga celin karaa adba wuu kuumaye manigana muurayn mase aniyo adiga ebe weyne kala dhiga ayaantana fura helo maxaad oga umlaysaa ilen waa ibraahiim aqibo ku diinkii mase waa ugaeen aflaga dadiisii mase waa mase waa iljeexiyo amuurtuu ku kici jiray gaciyo aboodiya maaban ka leeyahay haddii uu islaan yahay ingiriis ma aadeen oo inamadiisii aboob uguma taliyeen cumar waa obolose miyuu ii hulmumayaa duufayga odayga ma wuu orod holayaa inta kale aad sheegtayna waa oryo naaga adigana uruufyaho anigaaba ka adag aawiya ma jeertee waa inaa adeerkay tan iyo aaman huntii ilig baan fadhii jiray abtirsin yahayguna waa reeru gaadh cumar adigana adooga ubatan u fadhii jiray haddaad aamin doon tahay oroda yariga guur haddii kale ha hooyane adkaysaan ku leeyahay sidaasu dabadeedba kula hadlay waraabihiisna